xafladun oo lagadaha furaya dhaqaalo horumarinta deegaanka langorodow c d f iyo waybaha ku qeyb galay dhammaan mas-uuliyiinta lahakudooradow deegaanka dhadhaab bahda walbarashada hay-ado samafalka iyo dadka deegaanka xildhibaanka lahakudoorodow deegaanka faarax macalin iyo shaaci dhammaan iskuulada dowladda iniyo beeslaan ka dhikada doonaan ardada walkubaradaasa deegaanka sayti haano ku mid a ardada iyo waalidiinta iyo wayba yoha bandhigana farxadiyo ki-eedan inuu helan walbarasho beeslaan ee
waa fursad aada u weyn bay u tahay iskoolaha waana aad baan ugu faraxsannahay midda kale waan ognahay meeshiimuha shaqo badan baad dhinaca tacliinta ka qabatay boqol iyo konton cunug oo ka imaaday garis oo dhadhaab iyo lagdheer ay u badan yihiin baa sameeyaan medical courses oo jaamacada ku jiraan oo aad jeebkaada uga bixisaan faarax mucalim shaqo badan buu qabtay had intuu soo gale anigana aad baan ugu faraxsannahay shaqooyinkaa faraha badan uu qabtee anoo matalayo guddiga maamulka iskuullada secondaryyaasha iyo dhammaan kuwa brimariga ku hadlaya afkooda midda koowaad maxaan mahad weyn ugu celinayaa mudanaha faarax macalin oo halkan maanta noo joogo oo arrin muhiim ah maanta halkan ka dahafuraya oo og tihiin arrinta baasariga iskuullada dhadhaab gostesi mushimua aad baa u mahadsan tahay waxqabadkaada waa la garanaya dhinaca tacliinta iyo horumarka aad baa si fiicanaa loo akhristaa dee waa aragtiine waxaan u malayn hadhow hadhow waxaan u malayn ilmaha hadda eega dadka shakigiisa waxaa waaye haddee hal sana asagoo ku jiro iyo laba boqol oo algudimada u diree ilmihii horta reer afgaana ee kulli loo diray geela loo diray ee wax ka bixiyo la waaye hadda kulli waan kusoo wada celinaa
faarax macalin maxamed oo laha ku dooradow dhadhaab iyo wayba beesadhon toddobaatan iyo afar milyan oo shilin kenya ee wayba iska wareejiyay iskuullada sare ee deegaanka dhadhaab sekondariyaalkii dhadhaab ku yaallay oo dowladda ay lahayd hal cunug oo fiis laga rabo male mamaqlaysaa mamaqashaada caruurt caruurta geysta laguma weydinayo fiis lacag keen laguma odhanayo sabiila gada boodin badan baan dhisnay boodin kaloo fara badanna waan dhisanaa oo caruurta barkood ay meel fogfog ka yimaadeen ay seexan doonaan bilaash bayna ku akhrisan doonaa doonaan insha allah kuwa hadda ku jiraan bilaash bay ku akhristaan dhallinyarada laba shay saddex shay baan dhallinyarada ku boorinhayaa kow waajib wuxuu naga saarin akhristaan keligu naga saarin fiis laguma weydinayo iskuulka hadduu boodin yahayna cuntada bixi laguma dhahay anagaa bixinayna imaqla halkayg adi markaa maxaa lagaa rabaa akriso akriso akriso akriso xaala samaynayna qishi qishi waa xaaraan waa xaaraan xadiidka nabigood garanaysaan qishi ma garanaysaan imtixaankii lagu soo talagalay oo aad meel ka fiirsata kabacdi aad iska qorqorayso oo wixii magacaada ku jira aadan qoraynin laakiin wax lagu soo xaday aad qorayso